وزدنا يا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب غزوة الضائف الضائف غزوة دي أي باب كذي هين ضائف كل ومقالة هذا معروف كا بلاد الحجاز ميشا وقبقبو أه kollay waa dhul dee mandiqadan ay ku dhex taalla ka duwan oo biyalahoo beeralahoo qabow meel sare kuba taalla bal taas haddaba waqtigii rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh u kuba duulay ayuu baabkii siiyey kollay waa xadiis keliya waxay nooguba yimaadaa oo xadiisun rasuulka ilaahayna salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh markii uu xunayn dhameeyey hawshiisii adigu hawsheedii adigu ka faaruqay ayaa dadkii xunayn lagu jebiyey wixii dee sabigii iyo dadkii la qabtay mooye ayaa barhkoodna awdaas iyo halkaasay tegeen barhna daa'if bay tegeen oo reer saqiif oo dee iyaguba kula jira arrintan bay xaggoodii u kaceen daba rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh isagoon weli khanaa'ibtii xunayn qaybin ayuu qadab qaybtii awdaas tagtayna saxaabi abu caamir alashcari la odhanaya waanu ku dhintay markaasba ayuu uba diray oo halkaa dadkii isugu isku urursaday abu muusa alashcari adeerkii waana isaga qaa'idka ahaa waana la dilay markii oo nabarkiibu u dhintay sahmi kuba dhacay laakiin waxaa la wareegay in halkiisii galay abu muuse rasuulka ilaahay iyo dee dad badan oo saxaabadiina daa'if bay tegeen way xisaariyeen dee siay noo soo socotona umay suurto gelin in markaa iyagii ay bal matalan dee bilaadkaa la furto waqtigaasi haddaba bal taas baa uu baabkeedii yahay daa'if iyo waxaa loogu magacaabaya taasiyo bal idinka doondooni doona baxsin doona kutubta luqada iyo kuwa taariikhdan bilaada dhigtay iyo shuraaxda axaadiis iyo waxyaala dee kolkol in sad usugi karno ama dee taasi ay adag tahay ama de an ayay dee soo naqliyaan axbaar iyo waxyaalihii daa'if looguba magacaabayo si waxay qidcadan ishaam ka mid ahayd ama meel yamana oo laga soo gooyey oo markaa meesha la keenay beydkana la dawaafay adugu bal umuray sheegaano idinka taas idinka yar baxsin doono eegi doona waayo waxaan jasmin karna maaha in kutub kala duwanba ha ku sugnaato wuxuu yihi markaa musanifku raximah اllahu tacaala xadaثana abubakr bn abi shaybata wazuhayr bnu xarbin wabnu numayrin jamiica can sufyaan xaalayiin saddexdoodu ayaa waxay ka wariyeen sufyaan qaala zuhayru markaa zuhayr wuxuu yihi xadaثana sufyaan bnu cuyaynata can camrin can abilcabaas الshaacir اlأcmى عن عبد الله بن عمرو قال حاصر رsuل اللhi صلى الله عليه وسلم bal xadيiثka waan gaari doonaa بإذن اللahi تaعaaلى سندkuna waa dad aynu soo aragnay cmrkan ku jiraana waa cمر بن ديناr weeye oo سفyاan بن عuyeyn hadduu cمrin iطلاaqo waa cمر بن ديناr aبوالcaباs شhaacirna horeynu usoo maro nin saaئب بن فaروq la yidhaaho oo kollay indhala-ah dee tan weeye waana nin taabiciya bal taasi waa mid oo horeynu isagana usoo aragnay laakiin arrin baa jirta oo abulcabaas imika halkan sida nusqooyinka muslim dhacday can cabdillaahi bni camrin ayaa inoogu sugan muslim sidaas baa nusqooyinkiisa dhacay bukhaarina ruwaadiisa qaarkood saas bay ku wariyeen can cabdillaahi bni camrin in markaa laakiin bukhaari oo kale isagana ruwaadiisa qaarkood iyo aimo kale waxaa halkan dhacay can cabdillaahi bni cumara cabdillaahi bni cumar sida muuqatana waa ikhtilaaf in ka dhacay sufyaan ibnu cuyane la iskuba khilaafay xadiiska qudamadii asxaabtiisii raggii hore laazimay ee asxaabtiisii hore ahaa se xumaydi iyo ibnulmadini iyo raggaase ee inta badanna laazimay xadiidkiisana aada u dabdiyey kolle riwaayaadkooda cabdullaahi bni cumar baa kuba sugan qolooyin dee waa kan abubakr ibn abi shayba isagoo xataa isaguba sheegay awqaadda qaarkeed ibnu sufyaan odhan jiray can cabdillaahi bni cumar odhan jira uu sheegay abubakar isagu sanuu ku wariyey qolooyin bal kollayna nawowi raximah llahu tacaala kutub kala duwan oo kutubtan adraafta iyo keyrkood sa aljamcu bayna saxiixayn iyo ayuu waxyaalihii dhacay sooba naqlinaya laakiin xaasilka kalaamku waxa weeyaan un iskhilaaf weeye cala bni cuyeyna asxaabtiisii horena saas baan leenaho cabdullaahi bni cumar bay ahayd cabdullaahi bni camrina waa tan muslim isaga dee kitaabkiisaba dhacday abubakr ibn abi shaybana kaleba waaba ishaaray laakiin waa siduu kuba wariyey waxaanay a'imadii kolley xufaada ahayd ee mutqiniinta ahayd halkan ay raajax yeelaan xadiidku inuu xadiid cabdullaahi bni cumar yahay aanu cabdullaahi bni camrin ahayn taas baa kolley sheekuna uu dheereeyey hadalka kutubtii kala dunayd ee kuba sugnaydna waa taas oo kale sunanta nasaa-i kitaabu siyaryada ibnu camr ibn alcaasim baaba dhacay isaga ikhtilaaf ma dhicin muslim nasan baa inoo dhacday xataa bukhaari ruwaadiisa qaarkood tan way dhacday bal xaasilku waxa weeye arrinku waa ibnu cuyeyne xaggii iyo iskhilaaf calay in ikhtilaaf caadiya isaga korkiisa la iskuba khilaafay xadiidka saxaabigiisa in raggii xadiidkiisa aada u yaqaanayna ee in badanna laazimayna cabdullaahi ibni cumar oo bal waxay culimmadu markaa raajax yeelaan saxaaf ibnu xajar iyana kolley kalaam buu ku leeyahy hortii daraqudniya amsaashijayani iyo inuu xadiidka xadiid cabdullahi bni cumar uu raajixu yahay inuu cabdullahi bni cumar yahay laakiin kitaabka deesanbaa matiga saasee sharixiina waa maaha matigiisii lama taabanayo muslim waa siduu ku wariye laakiin iskhilaafkaasaa jira taasi waa xagga xadiidka matigiisna waa kane qaale wuxuu ihi saxaabigaas haddii la yidhaaho cabdullahi ibni cumar la raajaxaya in abulcabaas shaacir kaa keliya ayuu ibni cumar kaba warinayaabaa nawowi maka halkan raximah llahu tacaala uu sooba naqlinayaa xumaydi kaba soo naqlinayaan qaala wuxuu yihi xaasara rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay wuu xisaariyey ahla daa'ifi daa'if ehelkiisa bal qorooyinkiina sharaxay saddex xumaydi baan markii hore asxaabtii ibnu cuyeyne ee laasimtay xumaydi baan idhi in sharaxana xumaydi baa kuba sugan iyo aljamcu bayna saxiixayn iyo kolley waa laba xumaydi bay kala yihiin yaantaasoo xumaydigan aan leeyay waa asxaabtii ibnu cuyeyne waa nin sideed iyo toban sanoodin ku dhow buu la joogu laazimay asxaabtii shaaficina ka mid weeye shaaficina markii uu ciraaq me ka tegay uu baqdaad iyo xagg me masar qabtay wuu u raacay laakiin markii dambe uu kasoo noqday masar kasoo noqday oo waa dee nin matalan musanifa bukhaarina xadiidka koobaad raqam waxid isaga ku bilaabaaba cabdullahi ibnu zubayr baa la yidhi alxumaydi ama xumaydigan dambe jamcu bayna saxiixa waa nin dambe oo labadan kitaab isu geeyey bukhaari iyo muslim oo dee waxa weeyaan isaguna aada u shahiiro ibnu xasm iyo asxaabtiisii kamid ahaaye waana kan xagga hoose idinku sugan idinka wuxuu yihi markaas saxaabigu xaasara uu go'doomiyey rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay ahla daa'ifi reer daa'if oo markaa ay iyagina dee is-urursadeen kuwii kale xaggaa ka yime ay galeen xisnigoodii ayuu isagu rasuulkii ilaahay waa go'doomiye oo korkiisuu fadhiistayba uu degay xisnigooduna dee gidaar adag buu lahaa qalcad adag bay lahaayeen waana wixii ay u baahnaayeen raashin iyo biyo iyo waxyaalana muddo haddii sanad xataa la dul fadhiyo way haysteen oo wixiisiina gudaha waxay u baahnaayeen waa ugu jiray biyo hadday noqotay haddii wax la cunaba ay tahay bal markaa rasuulka ilaahay uu xusaariyey falam yanal ma gaadhin oo ma asiibin minhum iyaga xaggooda shay-an oo ujeeddadu umay suurto gelin oo muu makansan inuu furto dhaawac dhimasho lama gaadhsiin xisnigiina lama gelin oo lama furan faqaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh innaa inagu qaafiluuna waan laabaynaa oo dee walow jicraana ayaa aqaana imtitaalay oo lagu daayay halkaasoo rasuulka ilaahay ilaa waktigaanuu qaybin ee waa lasii mariya dee madiina lagu laamaya waanu noqonaynaa in shaa allahu ilaahay hadduu iraadeeyo xisaarkiinayn dee iyagu may xidhanun albaabada ee haddana xisnigooda dushiisii sare ayay fuushanaayeen iyagoo halkaa muslimiinta kala dagaalamaya oo leebab iyo kolkol biro xadiid oo dab la soo geliyo iyaduna hab ay ku dagaalami jireen ahayabay markaa muslimiinta kusoo ganayeen arrinta jirtayna waxay ahayd leebkoodu muslimiinta wuu soo gaadhayo meel ka hooseeyay joogaan muslimiintu se dadka suurka ama gidaarka korkiisa taagan may gaadhsiinahayn oo saas baa muslimiintii dhaawac iyo waxyaale ay u dhaceen oo dad ay uba dhaawacmeen bal xataa dee dadka qaarna ina halkaas baabay kuba dhinteen dadkii dhaawicii ay ku dhaawacmeen u dhintay waxaa kaba mid ahaa cabdullaahi bn abi bakrin asidiiq saxaabiga hijrada qeybta weyn kaba qaatee dhalinyarada ahaa marka dambe dikri dambe ma yeesho halkaa markii lagu dhaawacay dabadeed aabihii laakiin khilaafadiisii iyo dhaawici baa jiray uun ayuu dhintay khilaafadii abibakrin abubakr haddaba wuxuu rasuulka ilaahi isagoo saxaabadiisii u tudhaya u naxariisanaya arrinkiina waa adag yahay oo dee gaaladiina waa taasoo xisnigiina raashin iyo biyo waa ugu jiraan korkiisiina waa kuwan gaadhka adag ka haya muslimiintii ay soo gaadhayaan sihaamtoodii iyagoona kuwii muslimiintu gaadhahaynba markaasuu yihi waan laabmaynaa in shaa allahu qaala asxaabuhu asxaabtiisii oo markaa hore xamaasaysnaa ayaa waxay dhaheen narjicu an narjicu hamsadiisi fahamku way qadarantahe miyaan laabnaynaa walxaal lam naftatixu xisnigan iyo beledkan inagoo furan gacanta ku dhigin miyaan noqonaynaa taas bay yidhaaheen faqaala lahum dee rasuulka ilaahayna markaa iyaga waa shafaqatan bihim iyo dhimrin uu dhimrinayo taas bay ahayd maslaxadna saasay kuba sugnayd markay iyagii tan yidhaaheen ayaa rasuulka ilaahay muxuu yihi faqaala lahum rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam uqduu kallaha cala alqitaali waayo haddaba ku kallaha dagaalkiia dagaalama fagadow way kallaheenoo calayhi cala alqitaali oo dee halkii dee marka hore inay halkan mucaskarkoodu wuu ka yar durugsanaa xisniga hoostiisa dee waa laakiin markan la dagaalamayo xisnigii baa lahoos imanayaa xisnigii baa lahoos imanayaa dee manaajiqiyo waxyaalahaas ama mintaniqyadii xisniyada ay kula dagaalami jireenna rasuulka ilaahay ma adeegsan faqadow calayhi faasaabahum waxa asiibay muslimiintii jiraaxun dhaawac baa soo gaadhay oo sihaamtii iyo tiibay kaba soo gaadheen faqaala lahum rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam dee manaanay makansan fadxigii rasuulka ilaahay baa maalintii dambe yidhi haddana innaa qaafiluuna gadan waan laabmaynaa berri waan laabmaynaa qaala wuxuu yidhi raawiga xadiidka warinayay faacjabahum dalik ti way ku fanaa markii hore waa kuwa lahaa miyaan noqonaynaa inagoo furan markay sucuubadii arkeen ay arkeen rayo rasuulka ilaahay ra'yigiisa iyo taladiisa sawaabnibadkeed inaanay arrintu sahlanayn ayaa waxaa weeye ayay tacjab gelisay rasuulka ilaahay markuu yidhi waan laamaynaayo fadaxika rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay ayaa qoslay waxaa maqaazida ama kutubta maqaazida kuba sugan ee soo naqliyaa nin ay magacaabaan baa rasuulka ilaahay la tashaday oo maxaan yeelaa buu yidhi oo markaasuu yihi reer saqiif maanta waa saclab ama dacawo god ku jirta uun haddaad dul fadhido oo dee ujeeddadu xisaarkani haba dheeraade la daa'imo waa la qaban haddii aad ka tagtana wax alla waxay ku yeelayaan ma jirto dee rasuulka ilaahayna markaasu tan goostay dee markii dambena tiibaabay noqoto iyagii baaba yimi oo madiine yimi iyagoo islaamay oo soo islaamayo islaamkoodii wato taasoon iyadoon dagaalba lagu qaadin laakiin dadkii hareerahooda islaamay ninkii qaa'idka ahaa ee reer xunayn ee markaa hore ay daba taagnaayeenee xunayn dagaalka hogaaminaya malik ibnu cawfi nasri isaga naftiisii baa islaamay oo rasuulka ilaahi markii dambe u yimi xuisii waa loo celiyey boqol geelo naftii mualafadii buu siiyey arrintii dhulkaasna isagu uga dhigayba caamil ee waxay noqotay inay magaaladoodii kasoo bixi kari waayaan oo dee taasay deeta noqotay inay iyadoon dhig kale ku daadan ay iyagu tagaan ay rasuulka ilaahay ugu tagaan madiina oo ay ka daba tagaan o sii ku islaamaan fadaxika rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam de waa labadoodna xaala sida dhaqsa ra'yigooda isugu bedelay ayuu laba qoslay oo dee arrintaa horena iyaga makaanka sucuubadiisii iyo gees kale rifqigaa iyaga kol hadday meeshu saa uba adagtay bay ahayd markii rasuulka ilaahay dee taa ku yidhi ay haddana maalintii dambe mashaqadii adkeyd ay arkeen ay tii jeclaysteen ayaa ra'yigoodan isbedelay rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ee dhaksaa isu bedelay nimankii shalay lahaa narjicu walam naftatix baa marka damba tani ay cajab gelisay oo jeclaystay in la laamo tii buu la qoslayba bal taas bay ahayd kollayna sanada sideedaad aakhirkeedii bay ahayd marku halkaa ka noqdayna jecraan u tegey hanaaimtii baa lagu qaybiyey markuu qaybiyey dabadeed ba rasuulka ilaahay intuu cumraysuu jecraano ka cumraysay san hore u soo maray ayuu deeto laabmay uu madiine ku laabmay baabu gazwati badrin waa tartiibtii aan shikali sheegaynay uun sanadii sideedaad dhammaadkeedii weeye gazwatu badrin oo sanadii labaad ee hijirada haddaba ghazwadii beder wax ka mida waan soo aragnay bal wax kalena way sii yar dambeeyaan oo baabkan way ka dambayn doonaan oo qatlu abijahlin iyo taas baabka way ka dambayn doonaan iyo bal markaa abwaabba u dhaxayn doontee waa yar firorsan yahay dee ama ghaswadii beder ee ghaswadeedii dee bederna waa makaan ilaa i makadanba mala bederun baaba la yidhaahaa waxay markaa hore culimadaa hore inoo soo naqliyaan beder waxaa loo yidhi nin degay oo magacan la odhan jiray baa beder la odhan jira oo kiibaa laguba magacaabay taas bay yidhaahaan walow waxyaalo kalena ay yidhaahaan oo adigu bal waxaan leenahay un waa ismi calam oo buqcadaas ama meeshaas lahayd waana ceel laga cabi jiray kolkolna suuq noqon jirayba ayuu ahaa haddaba beder oo dee dariiqii hore maka iyo madiine iyo jide iyo madiine udhexeeya waa mari jiray malaakan sariici maka ma maro kaasi waa mari jiray ghazwada beder ayuu baabkiisi yahay ghazwadii beder wey dee kolley sababteedii iyo say ahayd iyo waxyaalahaas kolley waxaan filaya waa ka dheregsantiin xadaثna inagu imika axaadiisun baan eegayna xadaثna abubakr بn abi shaybata qaala xadaثna cafan qaala xadaثna xamaad bnu salamةa can haabiti can anasi ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalama shaawara dadku waa dadkii aynu ayna kitaabka kuba soo noqnoqonayay aynu aada u baranay cafan ibnu muslim safarna waa nin fiqa oo caalim ahaa ragga kalena waa dee ragga macruufka wuxuu ihi anas ibnu malik rasuulki ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh shaawara wuxuu la tashaday asxaabtiisii buu la tashaday dee ilaahay baaba yihi washaawirhum fi lmri amarkaasi waa dagaalkii iyo umuurihii kalaba kalaba tasho weeye barhkood fi lxarbi haba idhaaheen oo ilaahay baa taas yidhi rasuulka ilaahayna waxyigii baaba u imanaya dad oo dhanna isagaaba uu garasho iyo caqli iyo taa badnaaba eh ee waxa weeye waa iyaga istidaabatan liquluubihim waa dadkaa la qadarinaye la maamuusaye ra'yigoodii la qaadan gees kalena rasuulka ilaahay dee tashriic bay arrimihiisu ayde waa ciddii ka dambaysay si ay ugu daydaan oo dee sunno u noqoto dadkii madaxda ahaa iyo dadkii taas ee mu'miniintana si guud ilaahay baaba yihi wa amruhum shuuraa baynahum haddaba uu la tashaday xiina waqtigii balaqa wuu soo gaadhay iqbaalu abi sufyaan abi sufyaan iqbaalkiisii uu ka soo laabmay shaam uu ka soo laabmay markuu soo gaadhay ayuu la tashaday bal kallay qisada dee ma taabanayno waxa ay tahay un abu sufyaan markii hore safar dhan oo badan isagoo hogaaminaya ayuu u baxay xaggii shaam qabtay waana laga warhayay waxaaba la yidhaha markaa dambey soo noqdeen iyo safarku ilaa kun awr uu gaadhsiisnaa xoolahay sideen ilaa konton kun oo dinaar waa noqonayay maha daraahim ee danaaniir dad waxooga ayo afartameyeyna way la socdeen isaga iyo cabd ibnu caasi makhramatu mnofal iyo dad baa la socday safarkaa dhan buu isagu hogaaminayay iyaguna waa kuwii muslimiintaba ka soo saaray dhulkoodii bal aan kaba hadhintaas dhulkoodii bilaad guryahoodii waxoodii daba rasuulka ilaahay baa salawaat ullaahi wasalaamu calayh ee wuxuu iyagii markii ay xaggaa soo jeesteen ayuu la tashaday bal waxaa la yeelaya bal taasoo kale xiina balaguu aqbala abi sufyaan qaala ayuu la tashaday halkana sheekhu culimada wuxuu kaba soo naqlinayaa inuu wuxuu rasuulka ilaahay mushaawaradun ugaba jeeday salawaat ullaahi wasalaamu caleyh inay ahayd bal ansaar xaaladooda inuu hubsado sababtu waxa weeye baycadii ay rasuulka ilaahay caqabo kula galeen waxay ahayd dee marka uu bilaadooda soo gaadho ciddii isaga soo weeraraysa ama isaga u jeeda inay ka daafacaan bay ahayd ee markaa cahdigii iyo baycadii kumay jirin inuu dee duulimaad dee ay meelo kale ay u raacaan o ay ku duulaan markaas ee haddii isaga lasoo weeraro cidi ay usoo qasaday inay naftooda iyo waxa weeyaan dumarkooda iyo carruurtooda waxay ka daafacayaan ka daafacaan taas bay ahayd haddaba bal arrinkii ayuu iyaga si uu xaaladooda iyo waxa mawqifkooda uuba hubsado ayaa taladan ama uu la tashaday saxaabadii oo yihi bal ila taliya iyo ishaara qaala wuxuu yihi fatakalama abubakrin abubakr baa hadlay oo hadal fiican buu ku hadlay oo dee ah ta'yiid faacrada canhu rasuulka ilaahi uu ka jeestay macnaa hadalkiisii kuma qancina wuxuu waday uun isagoo leh ashiru calaya ama taas uma takalama cumaru cumar baa isna hadlay faacrada canhu rasuulka ilaahi isna waa ka jeestoo kuma qancin isna kuma kaaftoomin hadalkii uu yihi faqaama sacdu bnu cubaadata ayaa kacayo faqaala wuxuu yihi iyaana annaga miyaa turiidu ujeedaa yaa rasuulallaahi dee labadii madaxdii muhaajiriintayd waa kuwan hadlay rasuulkii ilaahayna kumuu qancin intii kuma kaaftoomin markaasuu yihi ma waxaad ujeedaa rasuulkii ilaahay oo annaga ansaar haddaan nahay baad ujeedaa dee ha waan ujeeday wuxuu uhi waladii nafsii biyadih ilaah baan ku dhaartay naftaydu ay gacantiisa ku sugan tahay low amartanaa haddaadna amartid an nukhiidahaa inaan gelino damiirka nukhiidahaa ku jiraana dee waa fardihiiba ama wixii ay fuushanaayeenee gaadiid ahaa walow aan dee dikir hore u sadqaybi jirin kol kol geela iyo farda iyo markay ujeedaan siyaaqu keenayana waabay iska idmaarin jireen say halkan bacda shuraax ay soo naqliyaane laakiin dee waa siyaaqa laga fahmayaa oo taas an nukhiidahaa albaxra la akhadnaaha waan gelinaynaa weye iska daa wax kalabe kolley khaada yakuudu waa markaa biyaha dhex muquurto oo kale waa hulaasigii rubaacigii markaa akhaadahu macnaa adkhalahu weeyaan oo biyihii ayuu dee dhex geliyeyba haddaba haddaadna amartid fardaha yaga ama gaadiidka aanu wadano iskaba daa in dee cid lala dagaalamayo berri la maraye badda inaan marino oonu dhex gelino waanu gelaynaa taas wey walow amartanaa haddaadna amartid an nadriba inaan garaacno oo akbaadaha beerarkeeda kolleyna damiirkuna waa saa hore waa raaxiladan yar ay fuushanaayeen waa geeliiba ay fuushanaayeen oo dee marka aan la dagaalam ahayne socodka lagu jiro fardaa lama fuuli jirino way kaxayn jireene geelay fuuli jireenba darbol marka jamcu kabid ba akbaadu weeye beerka naftiisa lama garaacayo qaradku waa dhinacyadan iyo jawfkan halkaa ruuxan wax fuushanin marka uu neefkii doonayo inuu degdego uu wax ku dhufdhufto kooluu xataa ciribtiisa kuba dhuftana nadriba akbaadaha ilaa barkilkimaadi meesha barkulkimaad la yidhaha iska daa dhul kale ee barkulkimaad ilaa halkaa inaan u soconno haddii aad waxa weeye ataana amartidna la facalna iyadana waan yeelaynaa bal in yar baan halkan ku joogsanaynaa kollay umuuro yaroo kooban mid weeyaane ta hore barkal kimaad markan sheekhuna raximah llahu tacaala waa yar dheereeyey oo meeshan taxdiidkeediiyo daa culimada aqwaasheedii iyo isagoo qeyb qaadiciyaad labadiisa kitaab sharaxa muslim iyo kitaabkiisa mashaariqba kaba soo naqlinaya qolooyin kale oo kala duwan oo sheekhu raximah llahu tacaala ayuu laakiin khulaasada kalaamkaasi waxa weeyaanuun marka labada kelimo horta waa meel magaceed waxaana yidhahaan kol waa dee maka in ka shishayso xagga dee xagga minan ka soo xigto ama dee iyaguna way ka sheeyeene waa maka gadaasheed oo dhinaca yamaneeda meel dhowr habeen loogaba soconayay taas baa barkulkimaad la odhanayay in ba-duna way fadxisan tahay in ra-duna way reebantahay sidaa way maka yidhi barkulkimaad laakiin alkimaad marka la yidhaahna inta badan keynta kasradeeda ay ku dabdiyaan qolooyin luqawiyiinta oo gumaad iyo kuba dabdiyeyna waa jiraanba taasba weeye intaa weeyaan horta hadalka dheere uu wado sheekhu iyo meeshu waa mawdic min waraa'i maka bikhamsa layaal barhkood yidhi mawdic beeqaasi hajar oo waa dhinac kale hajar waa bilaaden meeshii baxrayn waqtiga la odhanayo waqtiyada ama gobolkan axsa la yidhaahae sacuudiga oo kale hajar halkii reer cabdiqaysiya degi jireen meelaha ugu durugsan ayaa barfulkimaadi o macnuhu waxa weeyaanu meel aad iyo aada u fogun bay u jeedaan oo kolkol barfulkimaad iyo sacafa sacafaatu hajar iyo waxay kinaayo ka ahayd un meel durugsanun meel aada iyo aada u fog taas bay bal markaa taas bay tahay horta waa intaa khulaasadu qolooyinkiina sharaxaysana in markaa uu barkulkimaad qabanayay ee qaadiciyaad iyo dee bal kutubtii muxadisiinta iyo riwaayaadkooda wixii mashhuurka ku ahaa marka hore hadal cad baa jiro fahuwa bifatxi lbaaci wa iskaani ra in yar buu sii wado wa qaala bacdu ahli lugati sawaabuhu kasru raaci saasaa ii taala oo qulanada luqada barhkood baa yidhi waxa sawaabka uu yahay walow muxadisiinta riwaayaadkoodi uu yihi waa dee in markaa bark imaka taas bifatxi lbaaci wa iskaani ra ra-da in la kasriyo taas kolley san baa dhacday bal saaxiba baxri muxuudood moodo walow qaadiciyaad hadalka uu tiiriyey inuu isaga ka naqlinayo qaadiciyaadna raqamka uba qornaana iyadna san baa kitaabkiisa dhacday ee waxaan leenahay sawaab maaha arrinkani ee waxa weeye idinkana hadday taasi idiin wada taalo kolley waayo way taallasa muuqata ee sawaabuhu kasrulbaa'i in la yidhaah weeye ra-du way sukunsan tahay ee ba'da ayaa waxa weeye in barhkood marka hore ay riwaayaadka muxadisiinta bark ba'doo la fadxiya ku sugan bacda ahli luqa ayaa waxay leeyihin maye birk ayaa la odhanayaa ba'daa la kasrinaya ra-du way reebantay marka halkan dhacday uun insawaabu kasru ra qaadiciyaadna uu kasoo naqlinayaa tani waxaan leeyahay un kulley waa taxriifaadka iyo tasxiifaadka madaabica dhaca walow dee saaxiib baxri muxidiya ay kuma kadsoomeen waayo sharaxa muslime uu qaadiciyaad leeyahay ee uu kasoo naqlinayo imika inoo madbacaysan ikmaalulmuclim isaga maxaa kuba sugan kasrulba baa ku sugan si sababka in baa kuba sugan ee bal taasi waa intaasoo waa xagga dabdiga taasi waa xagga dabdiga arrinta kale ee meesha jirta waxa weeyaan waxaa inoogu sugan xiina balaqahu iqbaalu abi sufyaan sufyaan iqbaalkiisii waxaan ku laqbeeyeyna amaan ku sharaxay markii uu kasoo jeestay shaam ee uu soo socday markii uu rasuulka ilaahay in dee safarkii soo laaminay mudduu maqnaanaya safarku waa dheer iyo midhan baa lasii soconaya in baa wax li la waday la iibinaya waxbaa la iibsanaya muddaa la raagayaa oo markaas haddana markii uu soo noqday marka halkan culamadu si yar marka la eego cumar hadalkiisa iyo abubakar iyo bal sacad hadalkiisa iyo waxyaalahaas waxay yidhaahaan markii rasuulka ilaahay ka war helay in safarkii socday khalaas safarkii galbaday oo safarkii markaas ee waxaa la yshayaa uu yahay oo meesha soo jeedaa nafiirkii ama gurmadkii ceerkii waa galbaday uu socday oo dariiqii buu bedelay abu sufyaan aadna uu digtoonaayo intaa dee uu kasoo horreeyey safarkiisaoo wararku wada intaa uu rursanayay marka waddadiiba uu bedelay xataa beder uu yimi isago keligii markaasuu arkay dad muslimiinta kamida dee rawaaxishii yatrib oo meesha iyaguna maray adugu markaa itijaahu bedelay laakiin safarkii baa laysa markaasaa rasuulka ilaahay la tashaday waxay leeyiin markii ugu horreeyey rasuulka ilaahay madiine kasoo baxayey dee ciirkaa loo baxayay ciirkuna dhib weyni lagama baqanahayn markaa ninkii diyaar aha unbaa raacay cid badan oo markaa haddii la ogyahay inay dagaalamayo rasuulka ilaahay aan ka hadheenna way ka hadheen oo waxay israahayn dagaal ma jiro marka bal arrinkan taas baa ishkaal baa jiro si wuxuu rasuulka ilaahay markuu madiine joogay laba tashaday waxay leeyiin meel safro la idhaha markii uu joogay ayaa dee taladani ay dhacday oo hadalkii fiicnaana uu ku hadlay miqdaad ibnulaswad oo muhaajiriintii kamid ah kuma odhanayno si ay reer bani israa'iil nebi muuse ku yidhaaheen fadhab anta warabbuka faqatilaa ina hahuna qaaciduuna laakiin waxaan ku leenahay idhab anta warabbuka faqatilaa inaa macakum muqaatiluuna anaguna waan kula dagaalgelayna rasuulka ilaahina de hadalkaas oo kale mawqifkaa uu joogay bal markaa waxaa dhici xaafid ibnu xajar oo xadiidka soo qaaday xadiidka bukhaari ma warine ayaa wuxuu yidhaha si wax laba goor tashigu dhacay markii hore madiine la joogay iyo markaa dambe oo laba ay kala yihiin laakiin hadalladan baa ah markaa dambe ah oo hadalladan baa ah waxaa kaloo kuma tawjihin karnaa inagoo taasba xiina balagahu iqbaalu abi sufyaan abi sufyaan iqbaalkiisii ilaa maka oo in ciidankiiba galbaday mee safarkii galbaday oo uu maka xaggeed uu kacay marka aan iyagii la iskaari karahayn markii uu kaba war helay ayuu qaala san yidhi marka haddaan taa nidhaahno waaqaco keliyaan ka wada dhigaynaa madiine dhexdeediina kama dhigayne ee waxay noqonaysaa markii madiine adigu dhexaa lama joogay oo dee ilahay baa weydi cidakum lahu ixda daa'ifatayni anahaa lakum waay wtawaduna ana ayra dati shawkati takunu lakum anaha lakum watawaduna ana ayra dati shawkati takunu lakum o ilaahay wuxuu ugu ballan qaaday labada daaifa ama ciirka ama nafiirka laakiin saxaabada maxay fadilayeen qoladan aan xooga lahayn ayay fadilayeen dee ilaahayna mawcida-aan waa kaa kulmiyeen taas waa mid ishkaal kale iyadna xadiidka jira taasi iyadoo ishkaalka kale faqaama sacd bnu cubaadata halkan nimankii maqaazida culamaau siyar iyo waxay leeyihiin sacd ibnu cubaadata dagaalkii beder ma joogin sacd ibnu cubaadata dagaalkii beder ma joogin wuu doonay waanu diyaar garoobay laakiin intaan madiinaba laga dheeraan ama taas ayaa la qaniinay markaa uu hadhay oo dee isagu uu ku tala gashanaa wax kastana dhammaysay ee arrintaas buu hadhayoo rasuulka ilaahayna salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh sahmigiisii uu siiyey waayo isagu dee diyaar buu ahaa arrinkan waanu doonayey waxa weeyaan sahmigiisii cudurdaarkaasaa reebay haddii kale ma hadheen waa qaniya kuba timi markaasaa cudurdaarkaasu uba hadhay oo markaas ruux joogay oo kale ayuu kala mid dhigay isaga dad saasinoo kalena way jireen oo kuwa dhexda ku jabay iyo kuwaasoo celiyey iyo dee sahmigoodii helay bal markaa xadiidkana muslim faqaama sacd bnu cubaadata kollayna culimada siyarta iyo dee riwaayaat kale halkan maxaa ku sugnaa faqaama sacd bnu mucaadin oo inuu ninku yahay hadalkan yidhi sacad ibnu mucaad isagaa joogay isagaana hadalka yidhi khaasatan markaa dhexda la joogo ee safre ma soo gaadhin haddii laakiin laga dhigo tashigu inuu madiinada ka dhacay eeg haddana dhexda kaba dhacay iyada markaa ishkaal ma jiro oo dee markii madiinuu yidhi waana la ambabaxay ee laakiin isaga cudurdaarkaasaa ku yimi oo bal markaa taasna waa arrin yar jirtay iyadana halkan faqaama sacdu way leeyihin maya arrinku waa ka xafmaxadirna kolley fatxulbaari waa kaga hadlaa ee taasna way dhahaan bal iyadna taasna waa mulaaxado jirto haddaan dhexdii ka dhigno sacad ma joogin laakiin sacad ibnu mucaad baa hadalkanna yidhi de haddii la yidhaha lakiin madiinada tashi hore jiray iyada markaa ishkaal ma jiro bal waa intan dhaafaya haddaba aan dhaafo markaasu wuxu qaala fanadaba rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam fanadaba waa u yeedhay oo macnaa dacahum an rasuul الlahi salى الlahu alay slm annaasa dadkiibu de inay loo baxo ama muwaajahadii nafiirka weeye safarkii waa galbadee oo muwaajahadii nafiirka fandalaquu way tegeen xataa nazaluu badran ilaa ay beder degeen saxaabadii safarkiina uu socdayba wawaradat calayhim waxaa iyaga ku soo aroortay iyagoo beder jooga rawaaya qurayshin quraysh dhaankoodii rawaaya jamcu raawiyatin weeye raawiyaduna waa albaciiru aladii yustaqa calayhi wey neefkan geela la dhaansado kaas baa raawiye lagu magacaabaa asalka hore raawiyaduna waa almisaada waa qarbadkan weynee biyaa lagu shubto dee haalibanna isagaa lagu rari jiray oo magacii ay lahayd aaladu ama misaadadu ay lahayd ayaa la siiyey neefkii lagu siday ee lagu dhaaminayay ee la dhaansanayay daba waxaa meeshii yimi dad baa la socday iyaga khadamadoodii ahaa wadayna awrtoodii oo u dhaaminayay oo beder ugu soo arooray wa fiihim dadka raawaaya qurayshin oo dhaankooda waxaa ku sugnaa ulaamun addoon aswadu madow oo libanilxajaaji nimankii ilmo xajaaj ibnumtaas u sugnaa waa qolo qoraysh ahayd markaa u sugnaa ayaa ku jiray fa akhaduu kaas baa la qabtay ninkaas bay qabteen saxaabadu fa kaana asxaabu rasuulillaahi sala allahu alay wasalam asxaabtii rasuulka ilaahi waxay ahaayeen yasaluunahu kuwa weydiiya can abi sufyaan bal ka waran abi sufyaan bay lahaayeen iyo waa asxaabii dadkii dee waa cirka safarka la socday nin waa kaa ilaahay lahaa watawaduuna ana gayra daati shawkati takunu lakum waa halkii la jecelaa een dhibta lahayd xoolaa badanna lagama helayay isaga ilahay balka warra waxay islahaayeen abu sufyaan baa soo dirtay oo dee markaa ma dheera abu sufyaan iyo asxaabtiio fa yaquul wuxuu odhanayay maa lii cilmun biabi sufyaana iima sugnaanin anigu wax cilmiya war kama hayo abi sufyaan walakin hada abu jahlin anugu halkuu ka socduu sheegaya kani macnaa wuxuu ishaarayaa waxa kaa dhigay dee ina kama dheero iyagiimu soo dhaamiyey kani waxa weeye abu jahlin wa cutbatu wa shaybatu wa umayatu bnu khalaf macnaa waa raggii sanaadiida iyo madaxdii qureysheed buu tiriyey anigu war uma hayo abu sufyaane laakiin meesha waxaa maraya abu jahl iyo waa dee magacii islaamnimo loo bixiyay abulxakam baa la odhan jiray iyo cutba iyo shayba waa labadii walaalo ahaa iyo umayatu bnu khalaf intoodiiba halkan baa lagu wada diray faida qaala dalika markuu yidhi anu warumaayo halkan abujahli iyabaa dee dhulkan maraya oo dhow ayay darabuhu saxaabadu inuu been sheegayo u qaadanayeen ogaan inuu been sheegayo wax qarinayo way olaayaan faqaala markaa markuu la xanuujiyo oa nacam ha ana ukhbirukum hada abu sufyaan waan idiin sheegaya abu sufyaan baa waaye halkan weeye oo aan dheerayn faida tarakuhu markay ka daayaan ee darbigii lagaba daaye ee ay arrintii su-aal u noqoto fasaaluhu ay weydiiyaan o idhahan bal waaye imaka waran ayuu faqaala wuxuu odhanayay maa lii bi abi sufyaana cilmin hadalkiisii hore dee waana runtii bay ahayd abu sufyaan wax waran u hayo iyo cilmi aan u leeyihin mama jirto walaakin hada abu jahlin wa cutbatu wa shaybatu wa umayatu bnu khalaf oo fi nnaasi dadka dhexdoodii ku sugan oo dadkii horkacaya faida qaala hada ayضa darabuu haddana waxay ku celinayaan darbigii warasuulu llahi sala اllahu alayh wasalam qaa'im yusali walxaal rasuululah ma rasuululahi rasuulka ilaahayna salawaatu ullahi wasalaamu caleyh qaa'imun waa taagnaayo yusalli xaal uu tukanayo macnaa markaa ay waxaan samaynayaan ee ninkanna wax la weydiinayo la ulaynayo marka uu dee runta sheego oy leeyihin been buu inoo sheegayaa marka kale uu beenta sheegana la daynayo uu taagnaayo uu tukanayay falama ra'aa dalika markuu arrintaa rasuulka ilaahay arkay ayuu insarafa salaadiisii soo koobay uu fudaydiyey weeyo salaadii buu kaga baxay wa qaala wuxuu yihi waladii nafsii biyadii baan ku dhaartee satadribuuhu waa garaacaysaan idaa sadaqakum markuu run idiin sheego oo markuu run idiin sheego ee uu yidhaha hada abu jahlin ayaa ulaynaysaan watatrukuuhu waa ka tegaysaan idaa kadabakum markuu been idiin sheegana ee uu yidhaha maya abu sufyaan hada abu sufyaanna waa daynaysaan run buu sheegayaa abu sufyaan meesha ma joogo ee waa abujahal iyo amsiye raggaa kale ay wada socdeen bal in kolley xadiidka in dee umuuro dhowra way nooguma sugantahay intaanan fawaa'idiisaa kala gelin o aan yar dhamayde halkan tadribuuhu idaa sadaqakum watatrukuuhu idaa kadabakum tadribuuhu iyo tatrukuuhu waa ficil afcaashii shanta ahayd kaba mid ah afcaashii shanta ahayd ee dee marka ay marfuuca yihiinna nuun hubuudkeed lagu rafcin jiray markay mansuub ama majzuum yihiinna nuunta la goyn jiray maantana nuuntii way maqan tahay naasibna ma jiro jaazibna ma jiro waa ficil marfuuca labada meeloodba tadribuuhu iyo tatrukuuhu waa ficil marfuuca wax naasiba iyo wax jaazimo ku sugani maba jirto oo wixii loo goyn jiray taas ee bal kolley meelo horena waynu kuba soo maray uu kaba mid aha xadiidkii markaa uu ahaa xadiidkii haddee laa tadkhulu ljanata xataa tu'minuu walaa tu'minuu xataa taxaabu eeg laa tadkhulu ljanata laadu naafiyay ahayd ficilka mudaaricna nuunta way kaba muqnay halkaa waynu soo aragnay meelo kalena oo ka dambeeyena waynu soo aragnay bal waxaa jirta luqo luqaadka carabeed kaba mida way yar tahay laakiin shicirkoodana way ku timi nasrigoodna way ku timi xadiiskuna waa kaa kuba yimibe oo ah nuuntii oo la gooyo iyadoo naasibna jirin jaazibna jirin waa luqa weeye laxni ma aha waa luqo jirta oo nuuntii la gooyo iyadoo naasibna jirin jaazibna jirin kolleyna meelihii dee loo goyn jiray qiyaaska waa naasibka iyo jaazibka iyo dee kolley markaa iyaduna nunu tawkiid ay ficilka ay markaa ay gasho oo kale ay kulmaan iyo iyo kolley afar meelood dee meelo qaarkood qiyaas waa loo gooyaa aan labadaa un aan ahaynbe laakiin halkan bal waxaan leenahay waa luqadaas ayay kuba timi taasi iyada waa mid aan sii wada xaadidka qaala wuxuu yihi raawiga xadiidka warinaya waa anase faqaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi waa meeshii beder baa la joogaa weli soomay gaadhin gaaladii iyagu ee dadka dee soo u soo arooray ama soo u soo dhaamiyey unbaa joogay haadaa meel buu gacanta saaray ama uu ishaaray haadaa halkani waa makaankani masracu fulaanin waa hebel halka la dhigayo weeye hebel halka la legdayo halkan weeye qaala wuxuu yihi marka anas wayadacu waan u dhigaya markan uu leeyahay haadaa masracu fulaanin yadahu gacantiisa cala alardi dhulku saarayay haahunaa tii oo kala dhigo haahunaa masracu fulaanin wahaahunaa masracu fulaanin macnaa rag buu magacaabayay quraysh sanaadidoodii kaba mida meelna gacantuu saarayay markaasuu odhanaya halkan baa la dhigayaa halkan baa hebel lagu dilayaa taas buri qaala anas wuxuu idhi famaa maada kama durkin kama fogaan axaduhum midkood waa raggii uu magacaabay can mawdici yadi rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay halkuu gacanta dhigay midna kama durka mid kastaba halkii baa la dhigay uu rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh gacanta saaray taasba wey bal markaa kolley xadiiska dee waa qisadu iyada dee taasoo waa kutub siyar iyo way kafaalo qaatayba cadaynteed iyo dabdinteed iyo bal umuurihii kuba tacalluqsanaa xadiidkata iyada inooguma sugan horta mucjizo weyn oo mucjizaadkii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kaba mid ah laba arrimoodba way nooguma sugan yihiin mid weeyaane warramitaanka rasuulka ilaahay ka warramay masraca aljabaabira nimankaa sanaadiidaha meesha lagu dilayo ee ruuxna halkii dhaafin taasi waa mucjizo rasuulka ilaahay aclaamtii nubawadiisa kaba mida iyo mucjizaadkiisii salawaat ullaahi wasalaamu caleyh arrinta labaad ee kale waa rasuulka ilaahay arrinkan uu sheegay oo gulaamkan ama addoonkan markuu runta sheeganaya inay ulaynayaan markuu beenta sheegayna ay daynayaan arrinkuna saasuu ahaa waaqaca iyagu waxay islahayn markan ay ulaynayaan been buu sheegaya waana markuu runta sheegayay markan ay daynayaanna run buu sheegaya waana marka uu beenta sheegayay warramitaanka taa uu kaba waramayna waaqic iyo nafsul amarka saa ku ahayna waa calam kale oo aclaamtii nubuwadii rasuulka ilaahi kaba mida kolley arrintan uu kaba warramay hada masracu fulan iyo xadiis cumar oo aakhirka kitaabka kitaabuuljanna oo iyadna arrintanuna iyo rasuulka ilaahay si ugaba warramayo taas iyo ayaa halkaa laba riwaayo ayaaba ku dambayso tana laakiin aad bay u dambaysaa waa kitaabka dhammaadkiisa wax yar unbaaba dee malaa kaba hadhay halkaas ee macnahan unbay kuba timi xadiis cumarna weeye arrinta kale xadiidka bal inooguma suganna wuxuu leeyahay istixbaabu takfiif salaat idaa carada amru fii asnaa'iha rasuulka ilaahay markuu arkay arrintoodii waa kan salaadiisii soo fuda koobay ee ka baxay marka waxay taasaan kaba qaadanaynaa ruux haddii salaada dhexdeeda ay wax ku yimaadaan shay daari kuba yimaado dee salaadii ma goynaye laakiin takhfiifkeed iyo fudaydinteed inay dee mashruuciyadeeda ama istixbaabkeed san rasuulka ilaahay yeelay salawaat ullaahi wasalaamu calayh arrinta kale xadiidka ay halkan culimadu dee inooguba sugan ee faa'iidada ah ruuxani gaal buu ahaa wax ahdi oo muslimiintii u dhexeeyey ma jirin gees kalena way tuhmayeenoo muttaham buu ahaa waa kuwan ulaynayo rasuulka ilaahay dee arrintan ay la yimaad tan kalunbuu kuma diidee taa kumuu diidinoo macnaa ruuxii aan wax ahdiya lahayn san oo kale maalmathalana khaasatan ibtihaam iyo waxaasi markuu jiraan bal darbigiisii iyadana jawaaskeedu waa inooguba sugan yahay laakiin dee masalo kale ay imanayso ruuxii haddii ulayn ama wax lagu sameeyey oo lagu dhibay iqraar lagaga soo saaro qirasho maxaa xukum ku noqonaya miyaa lagu qaadaya kolley shaaficiyada agtooda iyo ruuxii haddii dee garaac la garaacay ama wax laguba sameeyey uu wax ku qirtay isagoo mutahama oo bal mutahamkii aan yidhaahno bal hadday taasi dariiq noqoto waa wax lalaba iman karo inuu arrinkaa marka dambe faraa laga qaado ee uu caadi noqday uu si uun iqraarkii laazimo mooyaane uu daa'imo mooye hadduu kaba noqdo ama arrintu ay taasun tahay iyada waxay leeyihin waaha maaha ama sariqa ha noqoto ama qatl ha noqoto ama wax kale iqraar halkan ictiraaf aho isagii loo qabanayo loo raacayo maaha allahuma ila an yudaawima calaa dalik haddii de marka wixii laba daayo kamuu laabmine sii uu waday isagoon dhib haysataa jirin garaac haysataa jirin ayuu tii ku adkaystay iyada markaa de waa iqraarkii caadiga ah laakiin hadday arrintu taa taysan oo kale uu kaba laabmayo oo kale iyada ma noqonayso dee waxa weeyaan wax bal maalan imika halkan in ruuxii ama xag loogu fuliyo ama wax kale loo qirsiyo ama wax kale iyo maaliyo wixii lagu toomeeye lagu saaro ma noqonayso bal xadiidkeyn kolley waa inoo socdaa in beder laakiin waxyaalo dambea inoo dambeeya imika inta halkan noogaba sugan iyo waxyaalihii aan ku yar joogsanay ooban ku yar raagne inahaas baan ku dhaafayna oo fatxi makata beder hataa qatl abijahl horena waynuu soo marnay waana inoo dambaysa abujahl dilkiisi iyo waxbaa inoo dambeeya beder markaa waa yar kala firidhayba imika halkan fatxu maka daaifta markaa dabadiina eeg daaiftii aynu soo marayna fatxu maka kaba horeysay oo kale ee imaka fatxu maka axaadiiseedu yar dheeraan doonto bal aan ku yar dadaali doono inaan labada yar aan horta inta badan aan siraacraaciyo taas buu baabkeedii yahay maka waa sanadii sideedaad ee hijrada markay iyagu cahdigii buriyeen ee reer bani bakri ay u kaalmeeyeen ee reer khusaaca lagu duulay rasuulka ilaah iyaga cahdigii buriyuu ku duulay waana la furtay xdثna شhيبان بن فروق qال xdثna سلyمان بن المغيرة qال xdثna ثابت البناني عن cبد الله بن الرباح عن أbي هريرة qال cبد لله بن الرباح waa nin anصاar aynu hore usoo maray abu hurayru kaba warinaya qaala wuxuu yihi qaaladan waxaan ka dhigay waa cansha abi hurayra xadiidku ka warin doonaaye qaala wuxuu yihi cabd للahi بن الرباح eg oo kama dhigayna abu hurayra waayo hadalka isagaa wate waayo riwaayad kalena way noo dambaysaa wafadatu way usoo wafdiday wufuudun wufuud ilaa mucaawiyata mucaawiya mucaawiya waqtigii khilaafadiisii weeye ama imaaradiisii ayaa dad wafdiye ahaa ayaa mucaawiye shaam bay ugu yimaadeen dimashq bay ugu imanayaan oo halkaa dee caasimadii markaa ahayd ama xaadiradiisii ahayd bal halkaasoo wafdiye uba yimi abu hurayrana ka mid buu ahaa cabdullaahi bnu rabaxna ka mid buu ahaa dad badan oo kalena way ku wada socdeen wadalika fii ramadaana waqtigaas wufuudaasi ay dhacday ama wafdigu ama dadku ay xaggiisa usoo kaceen ramadaan bay ahayd fa kaana wuxuu ahaa yasnacu cabdullahi bnu rabax baa hadal kale mid sameeyo oo bacdunaa barhkeen barhkayo libacdin barhka kale acaama cuntada oo dad wada socdoo rufqay ahaayeen markaas baa habeenba nin baa adigu cuntadii samayn jira oo asxaabtiisiina u yeedhi jira oo meel baa wax lagu wada cuni jiray fa kaana yasnacu bacdunaa libacdin aacaama فkاn أbو هريرة أbو هريرة وxuu رضي الله تعالى عنه مma يkثir أn ydعوna أn ydعوna إلى رحلhi wy مma يkثir bal mintan ama maada danba waxaan kaba dhigayna بمعنى man un baan kuba fasiranaynaa oo أbو هريرة wuxuu ahaa مima يkثir ay miman يkثir dadkii badinayey أn ydعوna ama wuxuu badinayayba an ydعوna inuu noo yeedho إilىa رحلhi halka gurigiisu yahay ee ruuxa musaafirkan halka alaabtiisa u taallo baaba manzilkiisa ayuu noo ayuu badin jirayba wey macno waxa weeyaan abu hurayra dadka kale uu kaba badsan jiray xagga dacwada dadkaa rufqadiisii iyo dee safarkii ay wada socdeen ama wafdigii ay wada socdeen uu yeedhayo mayhayn habeen iyo laba iyo in badan buu dadka u yeedhi jiray isagu cuntada uu samayn jiray isaga halkiisa la isugu iman jiro cuntadiina markaa dadkii ay wada socday ay wax ka wada cuni jireen qaala wuxuu yihi markaas taabicigii baa faqultu waxaan idhi halaa asnacu isagaas odhanaya miyaanan samaynayn dacaaman cunto faadcuuhum aan markaa u yeedha ilaa raxli dee dadkii kaleba way samaynayaane anagu maxaan u samayn la-ay weeye miyaanan samaynayn anigu cunto waa inaan sameeyo weeye markaa macnuhon dadkii ana u yeedho fa amartu waxaan amray oo ciddiiba lama khaadimkiisa ama ciddii dee laba joogtayba dacaaman cunto yusnacu la sameeyo uma laqitu abaa hurayrata la kulmay min alcashiyi mintu bimacnaa fi weeye oo fi lcashiyi cashina horaba kitaabka saynagu soo maray maa bayna zawaal ilaa maqrib ila lmaqrib baaba la yidhah waa tan labadan duhurka iyo casarka salaat alcashiyi laba yidhaaho san horeba usoo maray haddaba waa gelinkii dambe waa rabadaan waa la sooman yahay gelinkii dambe ayaan abu hurayre laba kulmo faqultu waxaan idhi addacwatu waa yeedhidda cuntada iyo casuumaddu cindii agtayday ahaatee alleylata habeenkan habeenkan caawa ah cuntadu waa agtaydoo aniga cuntadii samaynaya saas baan ku idhi buuhi addacwatu cindii alleylata in dacwaduna in kolley markay cunto noqoto daalka way fadxiyaan ee markay xagga nasabka oo kale iyo noqotay addacwa ay bal maalan kasriyaan ama carabinteeda badan daalkeeda walow alkamalaa qabaaisha carabeed barhkood cagsi iyagu taas cagsiya laakiin addacwatu marka waa dacwatu ila dacaam haddii dacwo anasab ay tahay iyo sheegashadii nasab oo kale addacwa ayay taa iyaga kaba cabiraan daba agtayda ayay dacwadu habeenkan tahay buuhi faqaala abu hurayra wuxuu ihi sabaqtanii waad iga dheeraysay oo mala isagaa doonaya habeenkaasna qultu waxay nacam ha fadacawtum dadkii ayaan u yeedhay faqaala abu hurayrata abu hurayra wuxuu yihi oo markuu cuntadii iyaga uguba yeedhay ayaa laysu yimi waana habeenkii ayaa abu hurayra wuxuu yihi xadiidkan inoo soo socda taas buu yihi kollayna bal arrintan waa qadcadanun xadiidku inoo socon doonaayo ta inoogu sugan ee inay istixbaab ama sunanimadka iyo inay fiican tahay in cuntadii laguba kulmo dadkii bal maalan ay dee wada socdeen rufqada ahaa bal taas ay markaa barhkood dee barhkaa laysugu yeedho lawada cuno taas oo ama dadkii musaafiriinta ahaa iyo dadkii wada socday ay ku shuraakoobaanba wixii la cunaye waa baab makarim alakhlaaq waa baab markaas maaha mucaawado wax la isdhaafsanayo maaho haddii adigu aad habeen u yeedhay kii kalena tan labadan la isdhaafsanayo si wax la iskuba iibsanayo kale ma aha saas daraaddeed markaas ama arrinkaa daraaddeed muruayo makarim akhlaaq ay tahay ruux kastaaba kii kale u banaynaya haddii la kala badsado oo cuntadii la isugu yeedhay midkood in badan cuno midna midna uu yaraysto ama la kala duwan yaho la kala cunto fiicnaada yena waa wax ibaaxa uun makarim alakhlaaqe maha mucaawado aad leedahay markaa intii laysiiye in leeg baan qaadanaya anigu ama aan bixinaya oo kale taas ma aho de waa wax iska banaan weeyaano waa arrin adigu baab muro iyo makarim alakhlaaq baab ta markaasaa maxaa yihi habeenkii baa laysu yimi faqaala abu hurayrata abu hurayra wuxuu yihi waxaana inoo dambaysa waktigaa laysu yimi cuntadii aan weli bislayn baa la yimi markaasaa dee xadiidkan lagama faa'idayste alaa uculimukum maydin ogeysiiyaa bixadiiin xadiii min xadiiikum ansaare waa ansaar buu la hadlaya cabdullahi bnu rabaxna waa ansaar dee qolo kalena way la socoteen xadii axaadiisiinii sharafta iyo qiimaha badan iyo dee magaca weyn mafkaradu idinku sugnayd kaba mida yaa macshar aansaari ansaare kolley balad uma dakara wuxuu hadal qaado xusay fatxa makata maka furashadeedii faqaala wuxuu yihi aqbala rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahi baa soo qaabilay macnaha xaggii madiinuu kaba yimi xataa qadiima makata ilaa uu maka yimi fabacaa waana intaan lasoo gelin laakiin fabacaa wuu diray zubayra zubayr bn اlcawaam calىa ixdى اlmujanibatayni waa ciidanka labadiisa dhinac waa maymanada iyo maysarada labadaa dhinac mid ahaan ayuu zubayr madax ugaba dhigay ama qayd oo ciidankii ayaa dee waa lasoo gelayay waxa kolley qurayshna may islaamin markaa barhkoodna meel waabay isku urursadeen oo way iskuba urursadeen marka ciidankaa wuxuu ahaa maymanada iyo maysarada kan uu mujanibateynka kaba cabiray waa labada dhinac wixii ciidanka kaba socday qalbigiio kolley waa rasuulka ilaahay halkii uu markaa isaguna kuba jiriyo katiibadii uu laba socdayo tan buu u qaybsanaa haddaba labadii maymano ama maysaradii labadii dhinac ee ciidanka mid ahaan waxaa qaa'idkeedu uu ahaa zubayr ibn اlcawaam wabacaa waa diray khaalidan khaalidna cala اlmujanibati اlأkhraa waa mujanibadii ama waa dhinacii kale waa maysaradii ama maymadadii waa dhinacii kale ayuu ciidankii socday khaalid baa qaa'id uu gabadhigu u magacaabay wabacaa waanu diray abaa cubaydata abaa cubaydata ibn اljaraxna cala alxusari waa dadkii lugta ahaayee iyagu duruuc iyo waxaasna aan xubnayn hubsaasaa xalay maatay aynu soo maray markaas jamcu xaasirin taas oo kale oo dadkii xunayn baynu kuma soo maray waa dadkii wax duruucay sitaan iyo taas waanay lugeynayeen si ay lafta inoo dambaysa kuwaasna oo iyagu dowxa dhex marayna iyada waxa weeyaan abu cubayda ayaa horkacaya iyaganoo hogaaminayay fa akhaduu kuwaasi waxay mareen badnal waadi dooxa dhexdiisii bay mareen iyagu kollay dee dagaalma dhicin qaybtii khaalid kaba galay unbaa waxoogaa munaawashaad iyo dagaal iyo kuwa dagaalamo markii dambada durbaba laga qaalib noqday warasuulullahi rasuulkii ilaahayna sala allahu calayh wasalam fii katiibatin waa ciidanka urursan baa katiibade waa katiibo iyo jamaaco ciidankii kamiduu kuba sugnaa qaala wuxuu yihi abu hurayra odhanay fanadara rasuulka ilaahay baa eegay saxaabadii buu eegaya faraani uu arkay faqaala wuxuu ihi abu hurayrata abu hurayra qultu waxaan ihi labayka ya rasuula allahi faqaala wuxu uhi laa yaatiinii iima imanayo yaanu ii imanin ilaa ansaariyun igu yaan ansaar ansaari mooyaane nin kaloon ansaar ahayn yaanu ii imanin iima imanayo ujeeddadu waxaad igu yeedhaa ansaaroo keliya zaada wuxuu ziyaadiyey muslim baana kayru shaybaana shaybaan ciddii cid aan ahayni oo faqaala wuxuu ihi ihtif lii bilansaari macnaa udcuni hadfigu waa dhawaaqa hatafa bihina macnaa saaxa bihi weeye waxaad iigu yeedhaa ansaar iigu yeedh taas buu yidhi muslim baa cibaaradan zaada kayru shaybaana leh shaybaan ibnu faruuqna waa sheekhiisiiyo xadiidka uu kaba wariyey sulaymaan ibnu muqaare kaba warinayey markaa keyrkii wuxuu ziyaadiyey buu yihi halkan ibnu markaa waxaan leeyahay saaxibu quraj alfawaa'id ayaa wuxuu ibnu cabbaar ayaa wuxuu ka dhigaa uu yidhaah de intani itiصaal ama mutaصil maaha o ujeedadu muslim ruuxiina muu magacaabin ee riwaaye uu leeyahay uu leeya samictu ama xadaanii akhbaraniina maba jirto intan weeye ruuxi ma magacaawino ziyaadada lahaa isagu xaggii itisaalkeedna ma cadda inuu isagu ka maqliyo in kale kolley laakiin intan waa wax la garanayo sulaymaan ibn mugiira shaybaan mooyaane ilaa lix kale oo ruwaadii iyo asxaabtiisii kaba mida kala duwanaa oo musnadka imaam axmed iyo kutub kala duwan kuba sugan oo sulaymaan kaba wariyey baa jirta marka iyaanu magacaabina kolley kuwaa mid ka mida un weeye adugu waa shaybaan dadkii kamar sulaymaan kaba wariyey ean shaybaan ahayn shaybaan riwaayadiisi watan ayaa intan ziyaadiyey ama shaybaan laa yaatini ila ansaariyun ihtifli bilansaari intaasi waa ziyaado hayru shaybaan waataan aan leenahay ee kutub kala duwan oo abubakr ibn abi shayba sheekha muslimba kiisa uu kaba mid yahay iyo markaasoo iyaguna dadkii kaba wariya sulaymaan ka ah iyo rag kale bahsi iyo hashim ibnu qasim iyo rag kala duwan oo lix gaadhaya ayaa ah sulaymaan dadkii xadiidka ka wariyey kolle waa kuwa mid kamida un qaala wuxuu ihi abu hurayra fa adaafu bihi rasuulka ilaahay bay hareereeyeen way yimaadeen wabashat way ururisay qurayshun quraysh awbaashan awbaash lahaa iyada u sugnaadiy atbacan awbaash awshaadadna waaba la yidhaha kolkola waa l xuruuftan baa layar kala horreysiiyahay waa dadkan isku dhex jirka ahee ama dee maaha dadkii cilyatal qowm iyo qowmka kuwoodii sare maaha waa dad meelo kala duwan laysaga keenay taas bay soo ururiyeenoo dee qilmaantoodii iyo dad kala duwan iyo xulafadoodii iyo waxyaalo iyo atbaacna waa dadkii atbaacdaha raggii magaca laha kuma jiraan faqaaluu waxay yidhaheen nuqadimu waan horreysiinaynaa haulaai kuwan baan iska horreysiinaynaa fain kaana lahum hadduu iyaga usugnaado shay-un shay min annasri weeye oo ha dagaalameen marka hadday guul iyo waxyaalo gaadhaan kunaa macahum dagaalkaan la gelaynaa inagu dagaalkaynu markaa waan raacaynaayo nocoodaan noqonaynaa wain usiibo haddii iyaga la asiibo laga qaalib noqdana acdayna ladii siinaa wixii laynaga dalbo ayaan dee waan isdhiibaynaayo waan fudoocaynaayo wixii layna weydiisto ayaan bixinaynaa waan isdhiibaynaa taasay dhahan faqaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu ihi quraysh ansaar isagoo la hadlaya tarawna ma arkaysaan ilaa awbaashi qurayshin wa atbaacihim nimankii quraysh awbaashtooda waxyaalaha ay isku soo keenkeeneen ay isku soo ururiyeen iyo atbaacdoodii ma arkaysaan haa weeye waan arkaynaa uma qaala wuxuu qaala wuu ishaaray qaalada imanka waa idlaaqu lficl al idlaaqu lqowli cala alficli weeye imanka maaha hadalkii ee ficilkii weeye horana waxaa waynu soo aragnay in badan baa dee qaal qowl ay idlaaqaan iyadoo ficil loo jeedo qaala biyadihi qaala bira'sihi qaala birijlihi taas qaala alxawdu qabni uma qaala waa ishaareey oo biyadayhi labadiisii gacmood ixdaahumaa midkood buu cala lukhraa tii kale labadii gacmood buu adigu rasuulka ilahi isagoo dee tilmaamaya dil iyo waxyaalahaas ayuu labadii gacmood buu midkood tii kale kuba ishaaroo uma qaala wuxuu yihi intuu dee sad oo kale sidii dee wax la dilayo oo kale la goynayo ayuu yihi xataa tuwaafuunii bisafa e macnaa istamiruu calaa qitaalihim weye layntooda iyo dilkooda daa'ima xataa tuwaafuunii ilaa igula kulmaysaan bisafa safa mawcidkeenu waa safa ilaa halkaa ay igu dhimanaysaan awbaashta iyo waxa ay soo ururiyeen iska soo horreysiiyeen uxsuduum xasan way noo dambaysaaba macnaa gooya oo saas oo kale sida bajada wixii loo goynayoo kale uxsuduum xasan xataa tuwaafuunii bisafa arrinkaasna daa'ima xasigaa ku jira ilaa halkaa ay iguba imanaysaan qaala wuxuu yihi abu hurayra فانطلقنaa waan tagnay فma شhaaءa muu doonin أحad أحad mina anaga naga midi an yqتula inuu dilo أحada أحad ilaa qatlhu oo dee wixii na hor joogsaday ee dagaal nagu hor joogsaday kii aanu doono ama أحad iyo naga naga midi inuu dilo uu doonayo waa dilayay وma أحad أحadna ma ahayn minhum iyaa kaa midi yuwajihu mid jeedinaya ilaynaa xagga naga شhayan oo iyaguna mamay dagaalamin oo waxay xagga iyaga usoo jihaynayeen ama usoo jeedinaya ama muqaawamo ay muujiyeenba may jirin muqaawamo in yaroo meel khandamo la odhanayay oo dee khaalidii ay kaba soo gelayeen halkaasoo weliba rag magaclina ay ku jireen markaas rag magaclina ay kuba jireen halkaas baa muqaayo waxoogaa kaba dhaceen laba saxaabada kamid iyana waaba la dilay markii dambe se dee iyagiina markii waxoogaa lagaba dila way kala yaaceenbo taasoo khandama qaala wuxuu yihi faja abu sufyaan markaas markaa dee kolley waxyaalaha dhacay waxna waa la dildilay sida meelka halkan noogaba muuqata abu sufyaan baa yimo faqaala wuxu uhi ya rasuula allahi isaguna habeennimadiii buu rasuulka ilaahay dee islaamayba ubiixatu waa la banaystay lafti ubiidadna way noo dambeeyaa waa la tirtiray waa isla macnuun khabra-u qurayshin quraysh jamaacadoodii taas waa la tirtiray waa la baneeyey macnaa waa la dhameeyey weeyaan oo dil iyo layn baa lagu dhameeyey khabra'uhumna waa jamaacatuhum sheekuna wuxuu leeyahy halkan jamaacada urursan sawaadna waa laga cabiraa khudrana waa laga cabiraa si asawaad lacdam acdam marka la leeyahay marka waa jamaacadii quraysheed khalaas la dhammee maanta cidi kama hadhayso waa la tirtirayba laa quraysha bacda alyawmi haddii xaaladu sidan kusii socoto weeye oy xaaladu sidan sii ahto qurayshi ma jirto maanta dabadeed uma qaala rasuulka ilaahi baa deete wuxuu yihi man dakala daara abi sufyaana fahuwa aamin dee waana inoo dambaysaa cibaaraad kaloo la socda rasuulka ilah ninkii aqalka abu sufyaan galaa aamin weeye faqaalat ilansaaru ee ninkii hubkiisa tuuraana aamin weeye albaabkiisa ninkii xidhaana waa aamin way noo dambaysaa taas buu yihi markaasay ansaari hoos ahaan isu yidhaaheen bacdum libacdin barhkood baa barhkii kale ku yidhi ama rajulu ninkii rasuulkay u jeedaan faadrakathu waxaa haleeshay ragbatun waa raqbo doonid fii qaryati waa qaryadiisi waa maka waaba kaasoo qaryo ee jacayl iyo doonid iyo raqbo uuna xiisoonay doonayana raqbadiisiina dee daartii gurigiisii iyo qaryadiisii iskaba dego wara'fatun iyo naxariis bicashiirati waa kaa yidhi joojiya ee iyaga taa yidhi ammaan siiyey markaa naxariis cashiiradiisii uu naxariistay ayaaba haleeshay taas bay hoosaansi yidhaah qaala abu hurayrata wuxu uhi wajaءa alwaxyu waxyigii baaba yimi oo rasuulka ilaahi u yimi wakaana wuxuu ahaa idaa jaءa alwaxyu waxyigu markuu yimaado laa yakfa calayna nagamuu qarsoomahayn oo marka waxyigu yimaado waanu garanayna oo rasuulka ilaahay isbedel baa ku imanaya hore intaa usoo maray oo waxbaa daboolayay rasuulka ilaahay oo wejigiisii waa isbedelayay waad adigu taa markaa nagamu qarsan waanu garanaynay faida jaa marka uu yimaado waxyigu falaysa axadun axad ma ahanin yarfacu oo mu ahayn axad yarfacu kor yeelaya darfaw ishiisa ilaa rasuulillaahi sala allahu calay wasalam may jirinba axad xataa isha kuma fiiqaya ama xaggiisa eegaya xataa yanqadiya alwaxyu ilaa waxyigu dhammaado falama inqada alwaxyu waxyigu markuu dhammaaday ayuu qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam qur-aanu aqriya ma jiranoo dee sunuba waxyigiibuu kaba mid yahay yaa macshar alkani waa waxyi aan matlu ahayn yaa macshar alansaari ansaare qaaluu labayka ya rasuula allahi qaala wuxuui qultum ma waxaad tidhaaheen ama arajulu faadrakathu raqbatu fii qaryati qaaluu waxay saa miyaad tidhaaheen qaaluu waxay idha qad kaana daaka ha hadalkaasi waa jiray oo hadalkaa waa nidhi qaala wuxu uhi rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh kalaa inii cabdullaahi warasuuluh kalaa macnaa xaqad dhab ahaan inii anigu cabdullaahi addoonkii ilaahay baan ahay wa rasuuluhu rasuulkiisiina waan ahay haajartu waan hijrooday ila llahi ilaahay xaggii iyo diintiisa dee daraaddeed baaban u hijrooday wa ilaykum wa ilaa diyaarikum gurigiina iyo daartiinana waan usoo hijrooday walmaxyaa noloshu maxyaakum noloshu inta noolahay halkaasum baan joogayaa noloshiina weeye walmamaatu geeriduna mamaatukum haddaan dhintana halkaasumaan kuba dhiman halkan dib uma soo degayo geeriduna waa geeridiina mamaatukum taas booli bal kalaa wuxuu leeyahay halkan kalaa bimacnaa xaqan waa saan ku laqbeeyeyna laba macnay u timaadaa buu leeyahy oo dee bimacnaa xaqanna kalaa way timaadaa iyadoo nefyi ah oo may iyo tan dee zajrina ama nefyigaana way timaadaa halkan xaqan ini cabdullaahi wa rasuuluhuna laba macnay ixtimaalaysaayo dee rasuulkii ilaahayoo xaqa ayaan ahayoo waxyigii baa ii imanaya waxyaalihii qarsoonaana waa lai waramaya o dee qadiyadan ina rasuulka ilaahay muu maqlahayn hoos bay isu yidhaaheen isagu muu ogeyn waxyigii baa u yimi oo rasuulka ilaahay baana waa kaas arrimaha qeyb qarsoonma waxyigii baa iigu imanayo rasuulka ilaahay baana waa macnaya dee ku kalsoonaada waxaan idiin sheegayo iyo waxaan idiinku waramayo fi jamiici alaxwaal macnaha labaad ee ay halkan culimadu soo naqliyeen anigu waxa weeye in ini cabdullaahi warasuuluh addoon ilaahay baana ma dhaafsani addoon macnaha ku fitnoobina arrinkan qeybkan idinka warramayan idin sheegayo inta ku finowdaan ha u qaadanina qeybka inaan ogahay waa wax ilaahay ogeysiiye uun addoon ilaahay baan ahay rasuulkiisii baan ahay ee si in nasaare ay ugu xadgudubteen nebi ciise oo kale ha igu xadgudbin oo qeybkaa aragteen inaan ka warramayo waxyaalaha qarsoon idin sheegay ha u qaadanina dee inaan ilaah ahay ama wax kalaba ahay ama aan qeyb ogahay taa ha u qaadanina labada macnoba waa laba macnoo daahiran faqbaluu ilayhi markuu rasuulka ilahi saa yidhi xaggiisii usoo qaabilan usoo kacaan yabkuuna xaali ay ooyaan oo wayaquuluuna ansaar ay leeyihiin wallaahi baan ku dhaaranee maa qulnaa maanaan odrhan alladii qulnaa hadalkaa aan nidhi ila dinna bakhayl iyo shuxi billaahi ilaahay wa rasuuli rasuulkiisa oo birasuul aan ku bakhaylina mooye waxaan hadalkaa aan nidhi ee naga soo baxay waxaan u nidhi uun bay leeyihiin annagu waxaan dee kana aan ka baqanay inaad nagaba tagto oo bal markaa waa bakhayl aan ku bakhayleyno rasuulkii ilaahay iyo dee la joogiisa taas ay taas ayuun baananu hadalkaa u nidhi ee wax kale umaanaan odhan oohintan ay oyna waa farax rasuulka ilaahay wuxuu ku farxay uu yihi ay kuma farxayaan iyo iyagoo de malaa ka khajilay ka yaxyaxay hadalkaa ay yidhaaheen rasuulka ilaahayna wax iguguba yimi ee bal waxa weeye anagu arrinkan waxaan u lahaynuun waxaanu dee rasuulkii ilaahay cid uma ogolin kalayo inuu daar kala tago isagii inuu meel kala tagana anagu waa taa shixi iyo xirsi iyo bukli aan isaga kuma bakaylayno ayuunbaan hadalkana u nidhe wax kale umanaan odhan markaasaa faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam in allaha ilaahiy warasuulu rasuulkiisu yusaddiqaanikum way idin idinka rumaysanayaan hadalka ad tidhahan way idin rumaynayaan macnaa hadalka ad tidhaaheen iyo ina u tidhaaheen wax kale aydaan u jeedin ay ahayd dini daadkuna bukli iyo shuxiga iyo xersigaas ina u tidhaaheenun taa way idin rumaynayaanba wayacdiraanikum way idin cudurdaarayaanoo hadalkaa wixii idinka soo saarayna waa la idinku garaabayaa garowsho ayay idin muujinayaan oo dee way idin cudurdaarayaan macnaa way idinku garaabayaan macnaa ujeeddada hadalkaa ad tidhaaheen iyo sababta u tidhaaheen iyo taas qaala wuxuu yihi abu hurayra faaqbala naasu dadkiiba waxay u kaceen ilaa daari abi sufyaan waaqalaqa naasu ina xaggan kale ninkii albaabkiisa xidhana aamin baa la siiyey waaqalaqa naasu abwaabahum dadka albaabyadoodna way xidheen qaala wuxuu yihi abu hurayra hadalkii wata wari waaqbala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi baa soo qaabilay xataa aqbala oo xaggii beytkiibuu usoo kacay xataa aqbala ila alxajari ilaa uu dhagaxii xaggiisii qaabilay oo dhagaxii buu toos u abbaaray fasalamahu wuu salaamay uma daafa bilbeyti muxrimna maahayn rasuulkii ilaahay hade waa dawaafkii beytkuba dee inay ixraam kuma xidhna dawaafkiisii beytkiibuu dawaafay rasuulka ilaahay baa beytkii dawaafay qaala wuxuu yihi bal intana waxa inoogu soo ruuxu markuu maka soo galo waxa uu ku bilaabayaa ama xaramka galo dee dawaafka inay tahay ama muxrim ha noqdo ama yaanu muxrim ma ahaanin rasuulka ilaahayna maalintaa muxrim ma ahayn de waxaana jirto culimada qaarkood ee halkan ay san uu soo noqliyo qaadiciyaadna inay arrinkani rasuulka ilaahay khaas uu kuba ahaa oo isaga uu ku khaas ahaa laakiin isaga dabadii ciddii soo gasha inay maka exraam ku gasho un mooye ama dagaal ha u gasho ama yaana u gelinbe inay exraam ku gasho mooye inay iyagoo xalaalo gashaa inaanay banaanayn ijmacna uu soo naqliya lakin de ijmaaca siu sheekhu leeyahy ma jiro shafciyada agtoodaba ruux hadduu cabsanay way dee istixbaab bay kaba dhigaan hadduu ruuxu ama cabsi ay tahay oo kaleo muuqashadii dee daalim buu ka baqanaya inuu muuqdo ayuu masalan kaba baqanaya ama taas exraam la-aan waa ku geli kara badamaya dee ruuxu haddaanu exraam ujeedin xaj ama cumro aan ujeedin xajana ay u qabato maka waa geli karaa weeye walo dee culimada qaarkood ay leeyi may waxaa habboon inaanu exraam la-aan ku gelin kuwana ay laazim kaba dhigaan qaala wuxu uhi abu hurayra faأtaa rasuulka ilahi baa yimi calىa sanamin ilaa jambi beyti sanam dee sanamo badan oo saddex boqol iyo lixdan haba meelaha yaaliyo nuusub isugu jira sanam buu u yimi rasuulka ilaahi yimi beytka dhinaciisa kuma sugnaa oo kaanuu ay ahayn yacbuduuna kuwa caabuda qaala abu hurayra wuxu uhi wafii yadi rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay gacantiisana qawsun qaasa ayaa ku sugnayd wahuwa aakidun waxaan u hayay rasuulka ilaahay markaa bisiyati lqawsi qaasada darafkeeda siyadu waa markan qaasada sidan loo soo rogo labadeedan darafee dee laga soo laabo taas baa siya lagu magacaaba haddaba siyadii iyo daraftii qaasada ayuu hayay rasuulka ilaahay uu gacanta ku hayay falama ataa cala sanami markuu soo gaadhay sanamkii ayuu jacala gudagalay yadcunhu inuu ku gujinayo waa waxa weyaan qaasiga ama siyadii darafkii qaasada fii caynihi isha ayuu kaba gujinayay oo ee taas waana idlaal asnaamtii uu dulaynayo dee kuwii caabidiinta ahaa uu muujinayo inaanay waxalla cid ay waxyeelayaan iyo cid ay wax u tarayaan jirin ee waanay joogaanoo markaa quraysh meesha way kaba iyo dadkii markaas ama waktigaas weli aan hagaag u wada islaaminba meeshay dafkaba ahayeenee caabudaye yadcunhuna in kolley qiyaasku wuxuu keenayay sarfi ahaan markaan eegno cayn baa jirta ku sugan dee xarafkiisii dhexe ama xarfu xalqigiibaaba cayn ah markaa qiyaasku yabcanhu in la yidhaaho ayuu keenaye laakiin waa san macruufkii tan weeye oo ah ila mashuu ama sidii mashhuurka ahayd waa shuuratu damun bay noqon sida dakala yadkul oo kale iyo baabkeeda oo in caynta la damiyo kolley luqana way soo naqliyaan yadcanhu luqadaas baana qiyaaska waafaqsan wayaquulu jaa alxaqu wazahaqa albadilu taas buu aqriyayey falama faraqa min dawaafi markuu dawaafkiisii ka faaruqay rasuulka ilaahay ataa safa safa ayuu yimi oo facala caleyhi uu ka kor noqdo dushiisa ayuu dushu uga baxay xataa nadara ila lbeyti ilaa uu beytkii eegay xaggiisii iyo kacbadii warafaca yadayhi labadiisii gacmoodna sare u qaaday fajacala wuxuu bilaabay yaxmad ullahi inuu ilaahay ku xamdiyayo wayadcuu uu baryayo bimaa shaa an yadcuuha wixii uu doonay inuu ku ducaysana waa ku ducaysanayey ilaahayna subxaanahu watacaala waa ugu xamdiyayay nicmadaa weyn iyo fadxigaas weliba duruqdan baa inoo yar socota وxadثnي cبdاللh بن هاشhم qال xadثna بhز qال xadثna سلayman بن المغيرة waa raggii سlayman kaba wariyay bahzigana kamid weeye waa ti aan barhkood magacownaybe بhada اsناadi isنaadka aynu imi kaba soo baxnay waa سlayman بن الغيرة iyo wixii kaba dambeeyey waزaada fi xadiiثi bahzi isagu riwaayadiisa wuxuu ku siyaadiyey ثuma qaala yaday tana waa tii ficilka aydun waa ishaaray rasuulka ilaahay labadiisii gacmoodba maamo dee midkood ixdaahuma cala اlkhra midkood buu tii kala duldhigay oo markaasu muxuu yihi waa tane uxsuduuhum xasad gooye oo awbaasha qurayshin tirtiri gooye saa saraca loo gooye oo kale wa qaala fi lxadiidi waxaanu ku yidhi isagu riwaayadiisa qaaluu waxay idhaaheen qulnaa daaka yaa rasuul allah markuu yidhi saa miyaa tidhaaheen ansaare hadalkaa waanu nidhi rasuulkii ilaahay ou bay yidhaaheen oo saa waanu nidhi qaala markaa rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi famasmi idan haddaba magacaygu muxuu yahay haddii dee arrintu ay tahay saa aada moodaysaan magacaygu muxuu yahay kalaa inii cabdullaahi warasuuluh anigoo addoon ilaahay baan ahay rasuulkiisii baan ahay oo macnaha magacaygu muxuu yahay dee magaciisii waa moxamed waana kii la mahadinayay oo kale taas oo qabla alislaamba waa magaciisii dee looba yaqaanay markii dambena haddaba haddii arrintu ay noqoto markii aan halka soo gaadhay inaan idinka faraa idinkaba qaado dee ku lamahadiyaba ma noqonayo oo aniga sifadaydu taas bay adkaan lamahadinayaan ahaa addoon ilaah iyo rasuulkiisii markaa diyaarti waa dee almaxyaa maxyaakum walmamaatu mamaatikum sidaan riwaayada hore usoo marnayba marka halkanayn famasmi idan kalaa inii cabdullaahi dan buu qaadiciyaad kaba soo naqlinaya inuu rasuulka ilaahay dee laba macno mid ahaan oo ah inuu leeyahay anigu nebi baan ahayo waa taa aan idin ogeysiiye waxaa hoos ugu sheekeysanayseen waa macno wey macnaha labaadba waxa weeye waana kan aan leenahay horreysiinay haddaan saa ka cabsanaysaan anigu aan sameeyo oon idinka tago oo maka degitaankeydii aan usoo laabmo ee ahdigii ay ahayd inaan idin laazimiyo baycadii aad markii hore ila gasheen waxay keenaysay ayaan ku burinayo noqonayaayo markaa arrintii aan ahayd moxamed ee aad kulla mahadiyaba aan ahaa tii wax ka duwan baan kuma sifoobaya arrinku taama noqonayo kalaa inii cabdullaahi warasuula xadaثnي cbdاللahi بن cbdالرحمن الdاrمي qال xadaثna yaحyى بن xasان qال xadaثna حmاd بن سلمة qال أخbarna ثابت عن cabdاللahi بن رباح qال wfdna ilى معaawiyaة بن abi سfyاan معaawiyaة بن abi سfyاan baan xaggiisa wfdi ahaan aan ugu tagnay وفيna abu هurayرaةa waxaana nagu jiray abu هurayra fakana wuxua kulu rajul oo naga mid aha buu leeyahay abu هurayra fakana wuxua kulu rajulin oo mina anaga naga mid yasnacu mid sameeya طacaaman yowma لأصxaabi maalin buu asxaabtiisa u samaynayay fakan nowbati maalintaydii iyo kaayahaygii baa yimi faqultu waxaan ihi ya abaa hurayrata alyawma nowbatii maan alyawmu mee yoomkani nowbatii nowbadaydii weeye waana habeen oo rabadaan bay ahaydna waqtiga cuntada la isugu imanaya fajaa-uu ila lmanzili gurigiibay yimaadeen walam yudrik walxaal lam yudrika aanu bislaan dacaamna cuntadayadii faqultu waxaan ihi ya abaa hurayrata low xadaثnaa can rasuuli اllaahi salى اllahu عalيه wasalam xataa yudrika dacaamna riwaayadii hore daahirkeedu waxaa inuu abu hurayra xadiidka kuba bilaabay laakiin tani waxay noo faa'iideynaysaa in laga dalbay int intii cuntada la sugayey oo haddaad noo warantood rasuulka ilaahay noogaba waranto ilaa uu cuntadii ay bislaanayso way fiicnaan lahayd sidaasaa fiicnaan lahaydba faqaala wuxuu yihi kunaa waxaanu ahayn maca rasuuli اllaahi salى اllahu عalيه wasalam yowma alfatxi فجaعل khالد بن الوليد على المجنبة اليمنى imikuu inoosii kala saaray وجaعل الزبير على المجنبة اليسرى waa dhinacii maysaradii buu isagana qayd ugaba dhigay وجaعل أbا عubayدة على البyاdqة وبdن الوادي بyاadqadii waxay leeyihin kole lfdigu aslkiisu waa فارسي halkan waxa weeyaan الرajaala waa dadkii lugta ahaa waana tii markii hore aan kusoo maray alxusar waa kuwa aan duruuc iyo hub badan oo saasay wataan jirin way lugaynayaan marka waxay dhex mareen iyagu dooxii bay dhex mareen wabadni lwaadi faqaala wuxu uhi ya abaa hurayrata adcu liya alansaar waa halkii ihtif markaa bilansaar aynu kusoo maray ansaaray ugu yeedh fadacawtum fajaa-uu yuharwiluna iyagoo degdegayay yimaadeen faqaala wuxu uhi ya macshar alansaari hal tarawna ma arkaysaan awbaasha qurayshin qaaluu nacam qaala unduruu eega u fiirsada weeyo idaa laqiitumuhum gadan berri markaad la kulantaan waxaa eega oo bian taxsiduuhum xasdan inaad goysaan midgooyn aad goysaan taa eega oo bal taas u fiirsado ujeedadu la kaalay oo macnaa laaya weeye nimanka awbaashta quraysheed waakfaa waa qariyay biyadihi gacantiisii oo wadaca yamiinahu calaa shimaali adugu waa si aynu soo maray ishaaradeenu soo maray waa wax markaa la dilayo ama la goynayo kale si calaamadii si loo ishaarayay tii buu ishaareeyo markaasuu yihi saayaya la kaalaya saa sameeya wa qaala waxaanuu yihi mawcidukum safa halka hawshaa wada oo halka ballankeenu waa safa halkaasaan isugu imanaynaa qaala wuxu uhi falama ashrafa famaa ashrafa yowmaidin lahum axadu ilaa anaabuu famaa ashrafa uma muuqan weeye oo quraysh ansaar marka la eego waa uma muuqanoo macnaa maa dahara lahum axadun axad yowmaidin maalintaa lahum iyaga axadun axad waa axad dee doonaya inuu dagaalamayo taas ilaa anaamuhu way seexinay maha ruux kasta may dirayne ruux kastoo dee markaa u muuqda oo waxa weeyaan dee iyagii doonaya ama inuu muqaawamaya waxaa laba yimaado way seexinayeen tu macnaa way dilayeen weeyaan oo dee naamat riixu idaa sakanat ama kolkol naamati shaatatu wagayruha maatat macnaa way seexinayeen way dilayeen qaala wuxu uhi wasacida rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam asafa wajaءat ilansaaru ansaar baa timi faadaafuu bisafa safa ayay isku hareereeyeen fajaءa abu sufyaana ayaa yimi faqaala wuxu uhi ya rasuula allahi ubiidat waa la tirtiray khadraau qurayshin quraysh jamaacadoodii waa la tirtiray ubixatna markii hore aan soo aragnay laa quraysha bacda alqom arrintu hadday san kusii socoto quraysh maanta dabadeed jiraysaa ma jirto qaala abu sufyaana qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam markuu saa yidhi baa rasuulkii ilaahay yidhi man dakala daara abi sufyaana fahuwa aaminun waman alqa silaaxa ninka hubkiisa tuuraana fahuwa aaminun aamin weeye waman aqlaqa baabahu albaabkiisa ninka xidhaana fahuwa aaminun aamin weeye faqaalat ilansaar markay taasi dhacday ayay ansaari waxay yidhaaheen ama rajulu ninkii faqad akhadathu waxaa qabatay ra'fatu bicashiirati waa kan ammaanka siiyey naxariis baa turkii u qabtay waragbatun raqbana way qabatay oo fii qaryati iyo doonid iyo jeclaansho qaryadiisi iyo halkii degaankiisu ahaa wanazla alwaxyu calaa rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam qaala qultum waxaad tidhaaheen ama arajulu faqad akhadathu ra'fat bicashiirati warabwat fii qaryati ala haddii arrintu taa tahay famasmi idan magacaygu muxuu yahay haddii arrinku se aad ood macnaa idinku aad idinku ay nilad aad tidhaaheen xaaladu ay tahay oo macnaa waxa aad ka cabsanaysaan aan samaynayo magacaygu muxuu yahay ثaلaaثa maraatin ana muxamadu baan ahay cabdullaahi wa rasuuluh addoonkii ilah iyo rasuulkiisi waa taa waan umuurahan waan soo sharaxnay haajartu ila اllahi wa ilaykum falmaxyaa noloshu maxyaakum noloshiina weeye walmamaatu geeriduna mamaatukum geeridiina weeye qaaluu waxay idhahan wallahi maa qulnaa umanaan odhan hadalkaa ilaa didnan ana oo ku bakaylayna nacayna rasuulka ilaahay inuu meel kala tago kuwa bakaylayna bilaahi wa rasuuli ilaah iyo rasuulkiisa un mooye qaala markaa rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi faina allaha ilaahiya warasuulahu rasuulkiisu yusadiqaanikum wayacdiraanikum waa intaan soo maray kale bal weli waxba inooga yar harsan markaa baabkan fadxumekee hadday waxyaala inoo yar harsanaayeen oo halkaa hore waxyaalo ku yar laabanayna casharka ka dambeeya maan yar raacin doona allah subxaana watacaala alam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watuub ilayk allahuma zidna wala